waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay safarkii uu dhowaan ku tegey dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ee magaalada jigjiga sida uu arko rabshadaha iyo mudaharaadyadii dhiigga uu ku daatay ee ka dhacay deegaano ka tirsan dalka etoobiya cabashada go'aanadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran ee beelaha qaar iyo rajada uu ka qabo inuu mar kale uu ku soo laabto kursiga madaxtinimo ee doorashada sannadda iyo arrimo kale oo siyaasadda dalka quseeya madaxweyne xasan sheekh oo waraysi gaara siiyey telefishinka honkabel ayaa waxaa ugu horrayntii sharaxay safarkii uu dhowaantan ku gaaray dowlad deegaanka soomaalida iyo sababaha ka dambeeyey isagoona xusay inaysan ahayn markii ugu horraysay ee uu booqdo deegaano ismaamulka etoobiya ka tirsan socdaalka dowladda deegaanka soomaalida etoobiya ee aan soo booqday marka u dambaysay intii aan joognay marka ugu horreysa etoobiya aan soo booqana ma ahayn etoobiya in badan aan soo booqanay waxaan soo booqanay dowlad goboleedyo badan oo etoobiya ka tirsan kan intaana tegin ka hor dowlad goboleedka amxaarada oo magaalada baxardaa ee caasimada u tahay aan tagnay tan tigreega oo magaalada naqalle ee caasimada u tahay aan tagnay tan oromada waan tagnay yani dalka etoobiya in badan aan tagnay kiilkana mar walbo inaan tagna aan rabnay runbaa naga celinay naguma rabo inaan tagnay dhacayba marka dee wax badan oo horumarka dadka soomaalida ah ee dowladda deegaanka soomaalida etoobiya ku nool inaan soo aragno horta noloshooda ilaan dad soomaaliyeed waaye kuwa muhiimaday ahayd iyo xaaladooda siday ku sugan tahay markaan taariikhdii hore iyo waxaad maxaa isbedel oo jira dad ku sugan yihiin noloshooda waa aad iyo aaday dhiirin oo gelinaysa inaan soo aragno waxaa kaloo aad iyo aad waa loo jiitay inaan soo aragna ay ahayday nidaamka dowlad dhisida iyo nidaamka federalismka sida uu uga shaqaynayo etoobiya sida ay deegaanka soomaalidu ay nidaamkaas uga faa'iideen iyo waayo aragnimadooda marka inahaas marka laisku geegeeya runtii booqashadu aad iyo aaday muhiim u ahayd annaguna macluumaad badan iyo aqoonna waan ka soo kororsanay iyo waayo aragnimo waxa uu sheegay inuusan taageersanayn oo uu ka soo horjeedo jabhadaha iminka ku kacsan jiritaanka dowlad deegaanka soomaalida iyo sidoo kale rabshadihii iyo dibadbaxyadii dhowaan ka dhacay deegaano ka tirsan dalka etoobiya isagoona carabka ku adkeeyey in mar walba uu taageersan yahay dowladnimada iyo deganaanshaha iminka etoobiya ka jirta waxa uu sheegay in xiriirka dowladda federaalk soomaaliya kala dhexeeya madaxweynayaasha maamul goboleedyada soomaaliya uu iminka marayo meeshii ugu wanaagsanayd islamarkaana ay si fiican isu fahmeen hogaamiyaasha maamul goboleedyada dalka tani markii ay sameeyeen madasha wadatashiga qaran madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo wakhtiga jiritaanka dowladdiisu ay ku eg tahay sagaalka bisha soo socota ee sebtembar ayaa waxa uu diiday wararka sheegaya inuu caburinayo musharaxiinta iyo dadka isaga ka soo horjeeda ee ku shiraya hoteelada magaalada caasimadda ee muqdisho isagoona xusay in heedaha amniga iyo dowladdu ay mas-uuliyad ka saaran tahay ammaanka shacabka dalka taasi darteedna ay waajib tahay inay ilaaliyaan siduu yidhi
xorriyadooda laakiin waxa dhacayaa ee waxay u baahan yihiin in turjumaadda ama sharaxadda saxda in la saaro dalka waxa ka jira amadarada nimanka cadowga ay ku hayaan waa ogtahay kanaa siyaasiya iyo kanaa maxuu ahay magaciisi ama kala meeshaa niman siyaasiyiina oo is-abaabulaya dadka kula hadlayana ma laha aniga dacwo rasmi ah oo nimanka hadda aad sheegaysa adiga iga soo gaarto xafiiskayga soo gaarto oo cabashaa aniga iga soo gaarin manaan arag horta laakiin waxaan ogahay hay-adaha amnigu inay ku mashquulsan yihiin meel kasta oo boqol qofood oo soomaaliya isugu imaanayso in la xaqiijiyo inay ku ammaan helayaan meesha magaala dhibaataa ka dhacayso ciidanka amnigu maalin walba oo jumco ah waxay taagan yihiin matalan xeerta liido inkii badda ku dhacana la soo badbaadiyo kuwa bannaanka joogana aan qarax iyo baraay loo keenoo la dhowra hoteelada intaad siminaar la siiya taga jooga marka waxaa laysku haysto waxay tahay keliya war ciidamada amniga ha ogaadeeno meeshaan in laysugu imaanayo si amnigooda loo sugo intaa keliya dadku way isku imaan karaan way shiri karaan waad aragtaba maalin walba idaacadaha taagan wax saxa iyo waxaan saxayn bay yidhaha qof shalad idaacadda ka hadasha qoorta looga soo qabto la xirana ma jirto marka muxuu ahay sax ma aha waxa sharaxadaasi laakiin boqolka qofooda soomaalida isku keenaya amnigooda dowladda mas-uuliyada ka saaran hay-adaha amnigana mas-uuliyada ka saaran waxa uu ka hadlay howlgalladii ugu dambeeyey ee lagu qaaday xarakada al-shabaab in lagu dilay ku-xigeenka hogaamiyaha al-shabaab isagoona sheegay inaysan arrintaasi aysan hubin oo aan lagu degdegi karin dowladduna ay weli baaritaano arrintaasi ku saabsan wado mar wax laga weydiiyey siduu u arko cabashooyinka ka soo yeeraya siyaasiyiinta xildhibaanada ee waxgarad ka soo jeeda somalilan ee iyagoo ka cabanaya go'aanadii ka soo baxay ee kulankii madasha ee dhowaantan soo idlaaday madaxweyneha waxa uu sheegay in siyaasadda dowladda soomaaliya aysan ahayn mid go'aanadeedii lagu saleeyo waxa hargeysa yaala isagoona hoosta ka xariiqay in haddii reer somalilan ay cabasho ka qabaan go'aanadii madasha ka soo baxay dib loo eegi doono oo la xalin doono laakiin aysan jirin kala tag iyo waxyaabaha saxaafadda laga sheegay waxna waa waxaa dadka soomaalida ay midia ay ka yiraahdaan de annagu maalin walbaa go-aanana kuma gaarno muxuu ahay waxa midia ka socda iyo doodaha midia ka socda dadka reer somaliland madashay fadhiyeen talada madasha lagu gaaray dhinac ka gaareen ayaa keligood maana dad badana tabasho qabo oo muxuu ahay wax qabo haddii ay wax qabaanna annagu dhaqanka waxaan u samaynay madasha iyo soomaaliyada cusub intaba waxa la yiraahdo in la helo mar walba wadar ogol haddii marka ay tabasha soo baxdo waa ka hadlaynaa waana xalinaynaa somaliland maalin walba wax dhihi jirtay oo maalin walba waxaas wax kasii odhin jirtay siyaasadda soomaaliya iyo meeshaa ka socotahay go-aanadeeda laguma saneeya waxa somaliland halkiisa wax laga leeyahay siyaasadan dad reer somaliland u matala soomaaliya jooga madasha waxbay ka fadhiyeen haddii tabasha ay jirtana waa laga wada hadlaa waa la xalinaya laakiin waxa la sheegayahay iyo kala dhaca iyo kala burburka iyo kala go'go'aya ma jiraan maalin walba madasha go-aankeeda cid unbaa wax ka qabtay waa si unbaana loo xallin jiray tanna haddii ay wax tabasha ay jirto wax laga qabo go-aamada madasha ay gaartay digbaa looga wada hadlaya waa la xalinaya waxa uu dhinaca kale sheegay inuusan marnaba doorashadiisa u isticmaali doonin hantida qaranka isagana uusan marna faragashan siduu yidhi lacagta dowladdu ay leedahay aniga waxaan jeclaan lahaa wixii kutirikuteena iyo wixii dee isriixriix siyaasadeeda waa halkeeda afarta sano meeshaan joogay marar badanna miidiyaha waa ka sheegay marna ma ayan dhicin lacagta hantida ama lacagta dowladdu ay leedahay oo miisaaniyadda dowladda qasnada dowladda ku jirto iska daa inaan aniga qaatay inaan awaamir ka bixiya xataa hebel hala siiyo hebel yaan la siinin weligii ma dhihin waana on the record waxaa joogta wasaaradda maaliyadda xisaabiyiin guud hanti dhowrihii bangiga dhexo lacagta taalla yaa taallo dokumentiga lacagta ku baxda ay kusoo gashaan lacagta dowladda waa la yaqaanaa buur ma jirto meel kale ma jirto marka lacag dowladeed oo aniga saxiixayga ku baxday ama amarkayga ku baxday ama lagu horjista lagu jooji ma jirto waana ilaalinaa mas-uuliyadda guud dakhliga hala kordhiyo wasaaradda maaliyadda waa kala hadlaa dakhliga hala kordhiyo qarashka hala dhimo muxuu ahay budgetka siduu u yahay haloo dhaqangeliyo hala dalkani sebtembar laba kun iyo labayo tobanaan dhimi oktoobar iyo novembar iyo december budgetkii ugu horeeyay burburka kadib aan samayn oo baarlamaanka inta la geeya lasoo ansixiyey sanad walbana xisaab celintiisa baarlamaanka inta la geeya haddana la ansixiyo budgetka cusubna laga keeno nidaamka maaliyadeed ee dowladdu ay leedahay meeshaasuu yaallaa rikoor uu leeyahay weliba dowladdu siyaasad waxay qaadatay dowladda daahfuran layidhaah afka qaraadugara open government initiative waa yaallaa electronic waaye wasiirka maali anugu access umin wasiirka maaliyadda washington hadduu joogo online inuu fiiriyo maanta shilinkii baxay iyo shilinka ku jiro inuu ogaado awood u leeyahay xisaabiyaha guud meel kastoo caalamka joogo inuu inta fiiriyo xisaabta dowladda maxaa kusoo dhacay maxaa ka baxa oga anu ma ulihi access ma arki karin ma ogaa karin iskuma shudaynin inaan ogaado oo aan daba kaco
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali